degmada buulo burde ee gobolka hiiraan oo kumid ah degmooyinka ismaro webiga shabeelle ayaa waqtigan ku jarta xaalad adaga gurid markii uu saadeeri biyo xoogan oo saaka fatahay degmada kaasoo inta badan dadkii deganaya iskaga bogtaaleen iyadoona hadda deegaana hoos goyan buulo burda duruufo shilgadisanka haysataa inkastoo inta badan dadka iskuga bogtaaleen magaalada haddana inta ku sugan yaaka jaran go-doona kureed markii boondadii iyo xaafadooska hiraasi iyo bii buux dhaafiyana iyadoona hadda dareerta sidii dadkaasi yaalanka gurmuda lahaye siduuse sheegahaya maamulka degmada buuluburde ee gobolka hiiraan iyoona ka baaqay in la cabiya dadka dhibaataysana
xaafadaha qaar ee degmada buuloburte sida xaafada wadajir xaaji buube bagaabayso iyo indhaceel oo hadda aan joogno waxaana soo gaartay saameynta fatahaadii webiga shabeelle maalmihii lasoo dhaafay culeyskeedu uu hayay haddana uu ahaayo degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan runtii markii la yidhaaho markii laga soo tago degmada beledweyne saameyntii ugu xoogan oo labaad waxa ay saamaysaa degmadan buuluburta ee gobolka hiiraan runtii saakina waan aragnay xaafado badan oo laga barakacay qaarkoodna aan la kulannay dadkii oo barakaca bishii mey ayay ahaaday xaafaddan halkaana taagannahy markii doon dadku ay ku maraayeen fatahaad xooggan oo weli hore loo aragna ay ku dhufatay xaafadan indhaceel oo hadda aragtaanba fatahaadda siday u soo baxday iyo xaafadaha iyo dadka siday u saamaysay weli waxaan qiyaasaynaa inay erli tahay biyahaas oo guurtada ah ee beledweyne joogaa ee hadda beledweyne ku dhuftay waxa ay maraan waa webigan shabeelle oo buuluburta ee kow ayay saamaynaan marka saakay runtii culayskeedana waa aragnay waxaan rabnaa hay-adaha samafalka inay dadkan soo caawiyaan siiba xaafadahan afarta ah ee webigu ku dhuftay xaafadahan dadka ka barakacaan waxay ku barakacaan xaafadaha kaleetooda ee degmada buuluburta ee runtii ayaga naftirkooda duruufo kaleetood lasii daaladhacayay degmada buuluburde iyo weliba iyanagadaasi degmada lamaad ee usaakafatah webiga shabeelle saameyn adagna kuweelada bulshada qeybasha shalgadisin iyo guud ahaan nolola deegaanadaasiya